kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caweyska idaacadda beerula ee magaalada baladweyne waxaana barnaamijka idila socodsiin doona anigoo maxamed cabdisane waxyaba kala duwan ay ka mid tahay qaybtii afka dhaqanka iyo sugaanta ayaan idinku haynaa barnaamijkaasi aad nugula caweysaan sidoo kale waxaan idin haynaa ruwaad xiiso badan intaana gudagelin kusoo dhawaada heeska daafurka
gabadh yahay war xiise leh oon nacas xusuusnayn xuubka aan ka qaadee dawlad xora inaan nahay oon xoolaheen iyo dadkeennuba xisaabnayn xaq alliya madowba bukaan qabaa intee xidhiidh bukaan qabaa halkay xeraa dhigoodo halkay lacabaan xaga caagi halkay xeraa dhigoodo halkay lacabaan xaga caagi haddii aan xog la'ohay sidee baa loo xanaanayn
sida xaabatuulada haddii aan la xaalayn xag walba adduunyada loo diira dhuufka sida xaabatuulada haddii aan la xaalayn xag walba adduunyada loo diira dhuufka barna gowrac lagu xago dugaaguna bar xuubsado oon xaashi lagu qorin xasilkiyo wixii lumay oon xaashi lagu qorin barna gowrac lagu xago dugaaguna bar xuubsado oon xaashi lagu qorin xasilkiyo wixii lumay oon xaashi lagu qorin inay xaalufaano hadhow cayr xubeeraan noqonaan xabkawniye noqonaan xabkawniye noqonaan xabkawniye noqonaan xabkawniye inay xaalufaano hadhow cayr xubeeraan noqonaan xabkawniye noqonaan xabkawniye noqonaan xabkawniye noqonaan xabkawniye xaqiiqdii dirsiga guud wuxuu duntii dhaqaalahaa xaqiiqdii dirsiga guud waa xiriirkii kalsoonida kalsoonida dad baa loo xilsaaro hawsha xambaartee dad baa loo xilsaaro hawsha xambaartee waa in lala xarkeeyaa
xurlaha afkiishaar isna warkiis aan xooro ooyaan laxaa
heesaasi wadajirka ugu luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatar iyo xalimo khalifa cumar magol waxay daafur ahayd barnaamijka caweyska idaacadda beerule magaalada baladweyne meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsaneen hawada kale nahay dhegeystayaal mawjada siddeetan iyo saddex dhibicsadiga nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan baraheena bulshada sida facebooka youtubeka twitterka iyo websaytka markana waxaan idiin soo qabanayaa qeybtii afka dhaqanka iyo sugaanta waxaana soo jeedinaya macalin bashiir maxamuud cabdi
asidaa dhabtaa dhaxalwowlahay dhaqa soo jiroo lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal mowlahay
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeennii cawayska qaybtiisii afka dhaqanka iyo suugaanta ee raadiyo beerlula oo in dhowaalaba aannu kaga warramaynay noocyada ciyaaraha ee soomaalida hiddaha iyo dhaqanka ay u leedahay waxaannu soo marnay ciyaaro badan oo ay ka mid ahaayeen ciyaartii ceergaabo iyo faracyadeeda ciyaartii zayle baannu soo marnay waxaa ka dambeeyey ciyaarta dhaanto dhaantadaas iyo faracyadeeda ayaannu soo marnay maanta waxaannu ka bilaabaynaa ciyaarta hoobaalo waa ciyaar soomaaliyeed oo ka mid a qeybaha hiddaha iyo dhaqanka aadna looga ciyaaray gobolka togdheer waxaa wada ciyaara rag iyo dumar jiibteeda iyo jaanteedana way wadataa furaheeda iyo midhaheeda hore waxaa ka mid a haa hoobalow haa helayaalow hobaalayey hoodone dayixii bil koobaad dabajoogihii dhece ereya noocaas ayaa ka mid a waxaan u gudbaynaa heerimaahee waa ciyaar soomaalidu ay caan ku tahay waxaana laga ciyaaraa hargeysa iyo nawaaxigeeda waana ciyaar dumarka oo keliya ay ciyaaraan waa ciyaar wadata jiib iyo jaan waxaana lagu ciyaaraa sarajoog mararka qaar jilbaha ayay dhulka dhigtaan waxaana ka mida jiibteeda sidaasaa loo habeeyaa sidaasaa loo hagaajaa sidaasaa loogu heesaa herimaahee hanahaaban hanahaaban shirib ayaa jira ciyaartan shiribka waxaa laga ciyaaraa xamar balcad jowhar ceelbuur mahadaay ilaa xeebta waxaana la ciyaaraa xilliyada barwaaqada ay jirto xilliyada nabadda shirarka qabiilada kaftanka iyo haasaawaha dhallinyarada ayaa lagu soo bandhigaa shiribka waxaa raggu ay qaataan laba go oo cadcad toorey waran iyo gaashaan habluhu waxay qaataan saddex qeyd dhacle iyo timahana way xamraan waxaa intaa dheer wiilasha gacmaha gaashaan ayay ku wataan halka qaar laba qoryo isku garaacayaan iyo buun ay afuufayaan ay wataan ereyadeeda waxaa ka mid a markii cabdirashiid ra-iisul wasaaraha laga qaaday ee cabdirashiid xaaji cabdirasaaq xaaji xuseen loo dhiibay shiribkii ay tiriyeen kun sagaal boqol afar iyo lixdankii ayaan idinsoo xasuusinaya waxuu ahaa marna raashiid maarna rasaaq intaa kaale marotiya ridmo noocaas u dhacaysa ayay leedahay idinka ayaa saxaya wixii aan halleeyo waxaan u gudbaynaa markana ciyaarta ama guurowga guurowgu waa ciyaar laga ciyaara xamar balcad jowhar iyo ceelbuur ragga iyo dumarkuna waa ciyaaraan waxaanu xagga habdhaca iyo xarfaha la wadaagaa gabayga horta hase yeeshee waxa uu kaga duwan yahay xagga hooriska iyo hoojiska halkaasuu kaga duwan yahay laakiin maraha iyo waa isku mid isku luuqna ma aha oo luuqdoodu waa kala leexsan tahay xagga caannimadana waxaa ka caansan gabayga oo soomaaliya oo dhan laga wada yaqaan tusaale haddaynu beedadkooda u soo qaadanno waxaa ka mid ah idinkiyo kuwii dhacay wax isma dhaantaane asaxaabulfiil wixii dhibay idin ma dhaafaane dhowda idinka gura shimbiro dhagaxyo haystaaye waa un gabay waay gabay noo loo bedela dhowda idinka gura shimbiro dhagaxyo haystaaye waa isku yar dhow yahay kanse ciyaar bay leedahay hooriska iyo hoojiskana waa ku kala duwan yihiin waxaa jirta walasaqo ood dhammaantiin wada taqaanaan waa ciyaar ka mida ciyaaraha ay soomaalidu ciyaaraan waxaana laga ciyaaraa jiidaha ballaaran ee u dhexeeya gaalkacyo ilaa xamar waxaanay isku dhow yihiin ciyaaraha ciyaarta kale la yidhaahdo batarka ee aanu hore usoo sheegnay waa ciyaar caan ku ah ragga iyo dumarkuba wada ciyaaraan kolka la boodayo waxaa isku baxa wiil iyo gabar qofka heesaya isaga ma boodo haddii aanu tusaale u soo qaadanno ereyadeeda waxaa ka mid a wiilkaa wuxuu odhanayaa wey wey wey gabadha waxay odhanaysaa waa waree sooda wiilkaa odhanaya wey waxaan caawa u imid il wardoona baan ahay inan wax noocaasuu odhanaya il wardoona baan ahay inan reerkoodu wacan yahay riixo ayaanu markan u gudbaynaa waa ciyaar si goobo ah loo ciyaaro oo hadba laba qof isla oo aan ku celiyo riixo waa ciyaar si gooba ah loo ciyaaro oo hadba labada qof ee isla boodaya uun ay dhexda galaan waxaana badayaa laga ciyaaraa deegaamada diri dhaba iyo ashaca iyo meelo kaloo badan oo la mid ah waxaan u gudbaynaa magacyada keliya muhiimadda noo tahay qaabka loo ciyaarayo waa howl u baahan maqal iyo muuqaal u baahan weeye jaflo ayaanu galaynaa jaflo waa ciyaar laga ciyaara gobolka galguduud waana ciyaar caan ku ah ragga iyo dumarka ay wada ciyaaraan waxaa ka mid a ciyaaraha dowladamiin ciyaarta la yidhaahdo oo gobolka shabeellada dhexe iyo caliyaale iyo dhulkaas laga ciyaaro waxaa ka mid a ciyaarta la yidhaahdo deela kabiirow ciyaartan waxaa laga ciyaaraa gobollada webiyada khaas ahaan caliyaale iyo mahadaay iyo banaadirtan iyo meelo badan laga ciyaara intaas ayaannu ku soo gaabinaynaa barnaamijkeennii caweyska qaybtiisii afka dhaqanka iyo suugaanta inta aanu mar kale ku kulmayna mid la mida waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhaqasoo jiro lagu dhaanta iyo dhaantiyo wilwiila dhaxal ma uu lahayn
aad maasiya macalin bashiir maxamuud cabdi oo nala socodsinaya qaybtii afka dhaqanka iyo sugaanta barnaamijka caweyska idaacadda beerulaa magaalada beledweyne ujaada siddeetan iyo siddeed dhibic sideed nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan wariheena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo websayte-ka markan waxaan idinsoo qabanaynayaa ruwaayad xiiso badan waxaana dadka jilciga ka mid ah allah u naxariistee suran iyo jawaana
walaal meel ceelkiyo kuwii baa iga horreeyey
waryaa ii waran khayraadare waran iyoma sida haawaslabi inaade aa ninka hore maayirka magaalada ninkii maayirka ahaan jira magaalada aa maxay soo haydeen dee waa anigiiba war ma aha adiga waxaan sheegayaa kii ayaan jilood maayirnimada ka tegay ee maayirka ahaa dee waa anigiiba inaade adigii waa anigu maayarku ahaa ma adiga haa soo maayarkii maaha Ah.
magaalada Ah.
dee waa aniga maayarkii kii magaalada haystay kii magaalada haysta anigu ahaa
hataa ma ahay biyoolu hebiyoolu soo shaqadayda maa shaqaysan maayo haddaama mar baa wax lagaa dhigay baan meel isu taaga oo aan shaqadoo dhan u diidaasday markan markan carruurtaydaan u shaqaysanaya markaana maayarkoo magaaladaaan u shaqaynayo dee waa la haddii mar dambe lay doorto laygu yeedhana dee wa- waa shaqaysanaya dee adeer wariyahay ah markaa miyaan lagula yaabay oo yaa ila yaabaya ma lacag baa laygu carruurtaydaan masruufsanaya ma ninkii ma magaalada adigu haysatay baad biyoole ka noqonaysaa dee in adeer meenay shaqo ahayn biyoolu ma kor baa looga sii socdaa imaad siyaasadda ku biirtid oo siyaasadda adeer maxayd adeer waxa waxay kaa yar khaldan tahay Ah.
waxaan qofka marna waa la doortaa Aye.
marna wuu shaqa adeer haddaan isfaantacooriyo dhahda mar baan wax noqday Ah.
waa waxa dunida maanta qarribay haye qof mar wax laga dhigay oo soo noqon waayey Ah.
waa waxa maanta dunida qarribay adeer annagu waxaanu tusaynaa dadka inaanu marra xaafadeeda u shaqaysanayo biilkeeda iyo masaariifteeda haye marra aan madax noqon karo mas-uul noqon karo aan magaalada maayarka haddii adigaa bay sheegaya tan iyo tan bay igu arag adeer maxaan kaa yidhi?
maayir biyoole u noqday dee adeer waa shaqadayda haddii xaggaan istaagaa dee isxariif iyo siyaasadda ku biiro madaxweynayaasha la muranoo barasaaba barasa adeer waxaa ka bax qof meel mar intuu noqday waxba noqon waaye annaga ha noo sheegin adeer carruurtaydan shaqsan mise maxaan soo shubaa malow anigu maayirkii ya maxaan soo shubaa
bal laba daraan soo qaad bal daraan soo qaad waayaale ilaahay ma nagaa waalan war ilaahay yaa yaqaana dee annagaa naqaana
ma maayirkii magaalada dhan haystay waar adeer wax ma kuu sheegaa maayir Ku shub, ku shub, ku shub.
maayir baa doonaysaa mise biyo may biyaa doonayaa ku shub dee ma biyo la weydiiso biyad waalata soo qaad bal
masafkii baabaan ka masafka ii soo qaad ii soo qaad masafka masafka ii soo qaad masabku waa kii masafka ii soo qaade naqso miisaan baanu sudnaay gal gal gal maxaad dee iga eegaysaa adeer dee waan yaabay maxaad la yaabsata soco soco waryaadani warrama wacantii xumaanta dhanbe biyudu ka goonaaya adeer waxba hayeegin ha igu mashquulin adeer maalin wada wada hawshaa
adeer ah lacagti meela lacagsi waa ay si adeer ee maxaad iga eegaysaa adeer ha igu mashquulin ha igu mashquulin adeer hawshaa baa hawlba wataa waayo isidee lacagta xirwadaad olabsi war mayoo shaqayso warid inaade
iminka miyaad ila yaabsataa dee hayo ninkii dhammaan magaalada dhan loo doortay maayirka haba biyo ee sawti ay iga dhamaatay aan ka tegay maxa way iga dhamaatay oo laydooro iga tagtay isii mar dambe haddii lagaa dhigana dee maayar baan ahaanaya saa tahay oo weliba sarfeenka aad baan u kala burto intii baabaan waayo aragnimo dheeraada sii kororsaday waxaasa wuxuu ku biirayaa siyaasadii ku biiri maayaan ee waan baasha waa wakti wakti
waayo waayo
ha igu mashquul laada ha igu mashquul ha igu mashquul
waryaa manoo dhamaysay taayirkii ya waaniyo maxaad wadaad sheegaysaa waryaa yaad ina axmed ahayn oo ninkii ayaan jinowe jaamacadda ka baxay ma walaala ahay ma adiga ma jaamacadda ninkii ka qalin jabiyey oo maadoo jaamacad ka qalin jabiyaad goomaysa wadaa meetaas marka soo baxdana waa qaban doonaa yaa hadda waa tanaa shaqo waa sii wadi taasu markay soo baxda waa qabanaysaa oo miyaa lagula yaabay waxaana lagu yaabaa ama nin weynahay
dee maadoo jaamacad ka baxad goomaysta ka shaqaynaysaa Waxaan u go'aansan shaqayn maxaan u- uga shaqayn waay.
aaryabe yaa lagula yaabine Arriyo waxa ayaan dadku iska dhaadhicinayn.
waayadaas iyo ugu dambeysay gudaha intaas ayaan ku soo gabagabaynaya barnaamijka caweyska idaacadda beerlaa magaalada baladweyne waxaana barnaamijkeeda la socodsiinaya anigoo maxamed cabdisane ah in barnaamijkan midnimada aan duu kulmin doono xilka tagaysa nabadgelyo